madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa kulan deg dega waxa uu isugu yeeray labada gole ee baarlamaanka dalka uu ka kooban yahay halkaasoo khudbad uu rabo in madaxweynuhu kaga hadla xaalada dalka uu beri oo sabtiha ka horjeediyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa warqad u diray guddoomiyaha labada aqal ee baarlamaanka dalka kaasoo kaga codsanaya inay aqbalaan kulan deg deg ah oo si wada jir ah loogu yeero labada aqal ee baarlamaanka dalka madaxweyne farmaajo ayaa ka dalbaday guddoomiyaha labada aqal ee golaha shacabka iyo kan aqalka sare maalinta sabtida taariikhdun ay ku beegantahay koob iyo labaatanka oktoobar in laisku yeero xubnaha labada aqal baarlamaanka dalka si uu halkaa khudbad kaga hadlayo xaalada dalka kaga horjeediyo madaxweyneha ayaana la filayaa inuu jeedin doono khudbad dheer oo kaga hadlayo xaalada dalka isagoona ku cilaamin doona khudbadiisa xaalad dagaal uu dalku wajihi doono warqada oo nuxur kawarqada oo qeyb ka mid aan helnah ayaa ku taariikhaysanayd sagaaliyo tobankii oktoobar oo maalintii shalay aheyde waxaana madaxweynuhu u diray guddoomiyaha baarlamaanka ee aqalka sare iyo kan golaha shacabka kaasoo maalinta sabtida ka codsaday in si wada jira xildhibaanada loo isku yeero kadibna halka khudbad xasaasi oo kaga jeediyo oo kaga hadlaya xaalada dalka iyo cilaaminta dagaalka dhanka al-shabaab